aan ku bilownay hogaamiyaasha sarsare ee siyaasadda soomaaliya ayaa ku dhowaad dhammaantood raga qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu eedeeyaa musuq maasuq iyo in ay ku guuldaraysteen inay soo celiyaan ammaanka dalka laakiin xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan oo talaadadii shalay ku dhawaaqday in ay ku biirtay murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee doorashada loo suntay inay dhacdo tobanka bisha oktoobar ee soo socota ayaa qabta in markan la tijaabiyo dumarka maxamed colaad xasan ayaa khadka teleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxaa ku dhaliyey inay isu sharaxdo xilkan
waxaa igu dhaliyey horta qof dee siyaasada muddo dheer kusoo jirtaan ahay sideed sano xildhibaan baan ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiir arrimo dabadeed baan noqday ra-iisul wasaare sii haya-a baan noqday marka marka nimankaa ka tago oo kalsoonideyda xagga ah inaan inaan hanan karo positionka haddana waxaa jirta dhibaato badan oo dalka ka socota muddo dheer oo lagu jiray systemkan khariban ee four point five-ka ah lagu heshiin laayahay maalin walba afartii sanaba wareer iyo jaha wareer dhaco dadkii dayacan yihiin dagaalo qax qaxooti maxaate qaraxyo dhibaato fara badan jirto caqli baa loo baahanya markaa meeshan dejiye iyo nabad in la keeno si wadanku hore ugu socdo khayraadkiisi baa dayacan oo cid walba u mubaax ah oo cid waliba siay rabto u gurato dadkii baa dayacan ama dabadha ku dayacnadaan oo jeelashaha ka buuxaan dhalinyaradii gudahii shaqo la-aan baahday oo dadkii dhibaatooyin fara badan ka liftay iyo social issues kale oo soo baxay oo cusub caruuro saddex jiro afar jiro oo la farax xumaynayo dad nin naagtiisii dilaya naag naagtii ninkeedii dilaysa dad madaxyada inta laga jarjaro kubad lagu ciyaarayo waxaan caadi ahayn oo oo soomaaliya aan hore looga aqoonan dhaqan ahayn oo aada u fara batay waxaasoo dhanna waxa weeye dhibaatadan faraha badan iyo dagaalkan dheeraadee daba dheeraaday marka waxaana tiri midana waan eegayay waa arkayay kambeyn badanna waa ka galay warfoorbainka saiskan iyo qabyaaladan iyo qaysqaysanaantan iyo dadkan colaaday hurtaa aan joojino waxba waa ka qaban kari waaye baarlamaanka waa ku daalay marka waxaan go-aansaday inaan idhaahdo bal hadda sidaa shalayba lahaa colka yarafna lagu dayay aan bal tijaabiyo aniguna haddaan wax ka qaban karo waanan ku kalsoonahay waxaan islay wax badan waad qaban kartaa oo wadankan
wa waa gartay marka musharaxnimadaada laga hadlayo marka gabar soomaaliya ay iska sharaxdo waxa ugu horeeya ee qof walba maskaxdiisa kusoo dhacaya waa fursadda ay heli karto gabar in madaxweyne dalka soomaaliya ka noqon karto oo marka la fiiriyo ragga ay taariikh ahaan ku hardamayeen qabaa'ilada iyo odayaasha beelaha ee maaragta madaxda soo xusha ama xildhibaanada soo xusha ay dumarka aada u xaglinayeen xildhibaanada laftirkooda markay soo baxaan inay gabar doortaan oo madaxweyne u doortaan laftirkeeda ay adkeed marka dhaqankaasoo jireenka oo muddada jiray iyadoo caqabadaha dhan ay jiraan ma is leedahay maanta waa la joogaa xilligii gabdhaha ay musharax noqon lahaayeen oo madaxweyne noqon lahaayeen waxaan hubaa in haddii jaaniskaas ama aniga ama gabadh kala hesho horta wadanka inuu isbedel weyni ka dhacayo inay nabadi ka dhacayso in horumar iyo tartan ay imaan doonto xalaala in dhalinyarada jaanis heli doonto inaan cid dambe oo oo sharci darro isaga gurato khayraadkiisa iyo dhibaatooyinka maanta laynagu hayo iyada wadankii baa lagu xadgudbayaa inaanay dhici doonin gabadh culturka markaad usoo noqoto ha way jirtaa culturekeena inay gabadha because gabadha ma bixiso marka cidla dilo iyada looma soo doonto inay wax ka bixiso saasaa gabadha aan markii hore iyo miyigii la joogin laakiin maanta waxaynu maraynaa qarnigii koob iyo labaatanaad dalalka haweenku wax ka noqdeen waad og tahay oo iyagaa ugu sarreeya yurub hadday tahay waa germany haddaad rabto yurubta kale dabadii covidka la dagaalamay sida rasmiga gabdhaada xukumayay innaga diintaa lagu haysto dadka u haystaan inay diinta diinta lakiin qofka diinta saani u bartay ee yaqaana wuu ogaanayaa inaanay waxba ka jirin haddana tanzania singapore gabdhowda muslimiina mauritius marka waxa weeye ma aha diinta waa dhaqanka khaliijka inaga soo galay innaga marka wixii dumarka shimbirino keligeed ma duusho waa taansaanay lahaa laba baalba ayay u baahan tahay ku duusho baal keliya kuma duusho marka waa in dumarku jaanis la siiyaa si dalku u dego oo nabadi u timaado siyaasiyiinta markay hadlayaan waxay yidhahdaan ama buur ahaa ama buur ku tiirsanaa oo dhaqanka soomaalida markaad siyaasaddeeda fiiriso madax badan baad arkaysaa ku leh dal hebel baan saaxiib la ahay ama wadan hebel baa ay wata ama dhaqaalaha ka helo ama taageero kale oo maadiya ha ka helo marka aad fiiriso gabar soomaaliya oo musharaxa oo madaxweyne isu sharaxaysa oo adiga oo kale a markaad fiiriso maamaadaa kuma sifoobayaan in ama ay buur ahaato ama ay buur ku tiirsanaato deegaankaygaa buur ah shacabkaygaa buur ah wadankaygaa buur ah xildhibaanadana mas-uuliyaddaas oo kalea saaran anigu intaan dal shisheeyo dhaqaalo u doonto odhan maayo aan idiin shaqeeya madax iga dhiga aad iyo aad bay ila soon xun tahay taasi marka nasiibka iyo carabka iyo soomaaliya hadday ayaan leedahay inaan anigu usoo baxo aan ku daro intaane way wa waa soo bixi haddii carab lagu leeyo weeyaan cidina ma oga cid yeelan doonto nasiibkaas dalkeeda ay ku hogaamiyaan si wanaagsanna wax uga qabtaan marka waxaad leedahay xilligii xilligii gabdhaha la joogaa raggu ha nagu tijaabiyaan inaan madax noqono maya waa daalayba caruurtayadii baa la qalaya la laynaya maalin walba laiska horkeynaya laisku baabiinaya carruurt baa la kubsanaya carruur annaga hooyaan nahay hooyaduna waa adi jeerta waa waa mas-uul waa mas-uulka weyn bayska social bayska ay ay ka timaado ummaddu ka timaado weeye ma u adkaysan karno intaa ka badan waa gartay haddaan kula kaftamo marka musharax madaxweyne la noqonayo lacag fara badan baa fiiga laga dhigo oo la dhiibaa adigoo og in dhaqanka soomaalida uu gabdhaha aada u riixayo adigoo og in xildhibaanada iyo madaxda baarlamaanku intooda badan horay aanay gabar u dooran oo waxays dooranayeen ama rag ay ahaayeen ma ma is leedahay waad biimeyneysaa oo oo waxaad ku biimeyneysaa xoolahaaga iyo xooggaagii sidii aad waddankan wax uga noqon lahayd ma biimeynayo waxaa weye waxaan waa calaf iyo nasiib laakiin tijaaba tijaabadu ma xuma inaan isku dayo because waxaa ka xun dhibka waddanka ku socda marka ma eegayo kharash yaroo baxaya anigu ma eegayo oo fii ku baxayo registration marka iguma qiimo iguma fadhido aniga registration si haddaan waddankan waxu qaban karayo